mahadsan tahay cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiinaba waa mahadsan tihiin maleeshiyaadkan khawaarijta dabcan soo dhiibistoodu wakti badanay socotay hadda toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaad moodaa in tiradooda ay korortay marka nambarka aan sheegnay waa lambar waktiyo kala duwan issoo dhiibay meelo kala duwanna iska soo dhiibay dabcan hal mar ma ahayn marka laakiin waa adigu labadii saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay waa tahay dowladdu ma cusba in tiro al-shabaab oo issoo dhiibay ay sheegaan waayadii ugu dambeysay waxaa muuqanaysa nambarada aad shaacinaysan inay aada u bateen maxaa qorsho idinkaga yaala waxaa qorsho nooga yaala dabcan dowladdu siyaasad bay leedahay siyaasadoodu sida aad maqasheen marar badan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku baaqaya oo maaragtay fariin u diraya dhalinyarada soomaaliyeed ee cadowgaas khawaarijta ay qaldeen inay kasoo noqdaan fikirkaas inay dadkooda kusoo noqdaan inay ehelkooda iyo shacbigooda iyo qarankooda la midoobaan taas way siyaasadda dowladdu dabcan waxay ka faa'iidaysanayaan aragtidaas madaxweynaha ee ah in ay safka cadowga khawaarijta ay kasoo baxaan oo ay fikirkaas kasoo haraan qofkii siiskiisa uga soo laabtana lasoo dhoweyn doono waxay qaaban oo la kulmi doonin marka siyaasadda koowaad ee dowladdu horta waa midaas waxaa xiga dabcan siyaasada marka ay soo noqdaan in la dhaqan celiyo oo maaragtay loo abuuro fursado ay dib ula midoobaan dadka oo ay ugu horeyso marka ay yimaadaan in si wanaagsan loo soo dhoweeyo in la geeyo xarumaha loogu talagalay in lagu dhaqan celiyo oo maskaxda looga dhaqo oo duruufaha gaarka ah iyo dhibaatada ay ku noolaayeen waxa ay u baahan yihiin maaragtay muxuu ahaa caawinaadaas la siiyo marka dabcan caawinaadaas ay helaan oo diyaar ay u noqdaan inay bulshada dib ula midoobaanna in si tartiib tartiiba oo degan maaragtay bulshadii dib loogu celiyo oo noloshoodii caadiga ahaa ay bilowdaan fursado loo abuuro la tababaro xirfado loo sameeyo caafimaadkooda la hubiyo marka daryeel runtii wanaagsan oo hagaagsan ayaa muxuu ahaa helaan marka ay ka yimaadaan ilaa maaragtay sida caadiga ah nolosha bulshada oo dhan ay ka qayb galaan dad fara badan ayaa isweydiinaya waxaa keeni karaa tiradan badan ee hadda isu soo dhiibaysa iyadoo la og yahay dagaaladii dowladdu ay ku jirtay xawliga ay ku socdeen hadda inaanu ay u socon maxaa qasbaya inay intaanu isu soo dhiibaan aad isleedihiin
cabdicasiis waa iska caddahay waxaa qasbaya dabcan waktigu waa waa dheeraan karaa laakiin qof kasta ama maaragta khawaarijta shabaab ha ka tirsanaado ama yuuna ka tirsanaan ama ha taageersanaado ama yuuna taageersanaane qof kasta waxaa u muuqata in mustaqbalka khawaarijta uu yahay mid soo dhammaanayo in aanay ka hor muuqan wax mustaqbala oo kooxda ay kusii jiri karto in culayskii weynaa ee hadda labadii sane lasoo dhaafay dowladdu ay saartay oo u keenay muxuu ahaa in runtii si weyn ay u kala daataan oo awoodooda hoos u dhacdo oo dhaqaalahooda hoos u dhaco oo fikirkooda hoos u dhaco oo dadkii soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan oo ay diidaan oo maaragtay culays badan ay kala kulmaan bulshada marka runtii de intii ilaahay haleeshiiyo hanuunka oo ilaahay hanuunka uu la doono unbaa ka faa'iidaysan doonta laakiin waxaan shaki ku jirin oo kuwa khawaarijta laftirkooda ay og yihiin in de mustaqbalka meeshaas yaalaha ay tahay inay dareeqaas xun ku dhintaan ama inay maaragtay kasoo baxaan marka runtii rajo ayaanay arkin ka hor muuqata waxay og yihiin dabcan diyaargarowga muxuu ahaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo adduunka oo maaragta nagu gacan siinayo marka la isku geeyo annagoo alla subxaana watacaala kaashanayna in dhinacooda dhulka la dhigay haddana la dhammaystiri doono marka rajo iyo mustaqbal ay sugtaanna kama hor muuqato haddana runtii duruufo qallafsan oo xabsi ah ayay ku nool yihiin marka dhalinyarada noo timid oo dhan runtii dee waxa ay ka hadlayaan xaaladda nololeed ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aad u liidata oo nolol ciriiri ah oo cabsi badan oo argagax badan oo aan xorriyad lahayn oo aan dhaqaalo lahayn oo aan dadkoodii iyo qoysaskoodii loo ogolayn marka wax maaragtay muxuu ahaa meeshaas yaalla oo ay ku joogaan oo ay ku haystaan ma jirto dabcan manhajkii markii hore lagu siray oo beenta ahaa oo faasidka ahaana hadda dabcan access bay u helayaan inay wacyigelintu gaarto in fariimaha culimmadu gaarto in fariimaha dowladdu gaarto in dadweynaha soomaaliyeed iyo qoysaska ay kasoo jeedaan ay toos ula hadlayaan marka runtii baraaruga ayaa kor u socda taasaa keenaysa waa gartay tiro badana hadda is soo dhiibaysa horjoogayaala ku jira sida aad leedihiin oo aad sheegteen dowladda awooddaas mau haysaa xarumihii lagu hayn lahaa dhaqaalihii ku bixi lahaa dadkii dhaqan celinta u samayn lahaa awooddaas ma haysaan hadda dabcan dowladdu wakti badanna waa soo waday oo shaqo hadda bilaabanaysa ma aha waa shaqo wakti dheer maaragtay dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay soo socotay oo ilaa maaragtay rag sarsare oo khawaarijta dadka ugu sarreeya ka mida lasoo dhoweeyey kuwa heer dhexaa lasoo dhoweeyey maleeshiyaad lasoo dhoweeyey marka dabcan hay-adaha jiro xarumaha jiro sidaad ka warqabto dhaqan celin oo maaragtay wasaaradda amniga hoos taga hay-ad dowladeed oo la yidhaahdo tubsan ayaa jirta oo shaqadeeduba ay tahay inay arrimaha noocaana muxuu ahaa ka shaqayso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu sidaas oo kaleeto nidaam ayay leeyihiin marka dabcan wax kasta ay dowladda uma dhammaystirnaan laakiin dadkeeda oo kasoo haraya fikirkaas argagixisada ah oo khawaarijta ah horena way usoo dhaweyn jirtay haddana diyaar ay u tahay in ay soo dhaweyso dabcan nolol iyo daryeel aad iyo aada uga sarreeya oo aad iyo aada uga duwan midka ay ay muxuu ahaa xaaladda ay ku sugan yihiin ayayna ka helayaan dowladda insha allah waana taas midda ay soo raacayaan